shiina aad aa mahadsan tahay xero goordhow waxsoo gabagabay kulan ay yeesheen madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo iyo ra-isul wasaare conti oo ku kulmay hasan kici oo ah xafiiska ra-iisal wasaaraha waxayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo talyaaniga oo runtii xiriir aada u qoto dheer ah waxaa kaloo laga wada hadlay sidii gaashi ay u yeelan lahaayeen labada dhaqankaa runtii wuxuu ahaa kulan meradhala oo waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba ay isku fahmeen waaya marka ujeedka madaxweynaha iyo wafdigiisa ay talyaaniga u tageen muxuu yahay ujeedada talyaaniga iyo booqashadan uu madaxweynaha talyaaniga waxay tahay talyaanigu xiriir qoto dheer aan la leenahay marka lala barbardhiga dalalka kale caalamka waxaan kaloo doonaynaa talyaaniga iyo soomaaliya xiriirka ay lahaayeen in sidiisii hore iyo si ka fiican inuu kusoo noqdo waxaa kaloo jira waxaan doonaynaa talyaaniga inuu hormuud ka noqdo dibudhiska iyo u ololeynta arrimaha soomaaliya ee fagaarayaasha caalamka marka wuxuu ahaa runtii booqasho rasmi ah oo saddex maalmood ah oo maalintii koowaad runtii hadda si kusoo dhamaatay taas waan isleenahay xiriirka soomaaliya iyo iyo iyo talyaaniga ayay heer kale oo ka sareeya heerka waayadan dambe uu ku sugnaayay ayay gaarsiin kartaa insha allah waaya marka ilaa iyo hadda kulamada madaxweynuhu uu la qaatay madaxda wadanka talyaaniga maxaa muhiimada oo ku jira ood noo sheegi kartaa nala wadaagi kartaa madaxweynuhu wuxuu la kulmay ra-iisul wasaaraha berida wuxuu la kulmi doonaa madaxweynaha dalkan belgium matrela sidaan hore kugu sheegana waa booqasho rasmi ah waxyaabaha laga wada hadlayna waa iskaashi dhinacyo badan ahmiyadiisuna dee waa sidaan ku sheegay waa dalkani waa dal aan xiriir ka qoto dheer dalalka kale ee caalamka aan la leenahay waayadii dambena runtii sidii loo baahnaa usan ahayn waxaan rabnaa marka inaan sare uqaadno iskaashigaas heer wanaagsan oo oo oo labada dowladood iyo labada shacab ay ka wada faa'idaystaan aan gaarsiino insha allah way hadda kulamo ayuu la qaatay ra-iisul wasaaraha wadanka talyaaniga madaxda madaxweynaha ku ku wehelinaysa safarkiisa yaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ayaa ka mid ah wafdiga madaxweynaha waaya marka hadda soomaali badan ayaa wadanka talyaaniga ku nool madaxweynuhu miyuu la kulmi doonaa soomaalidaasoo fursad ma siin doonaa intuu joogo madaxweynuhu wuu la kulmi doonaa insha allah maaliyeed maalinta kaliya hadii ben